haatana kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isla doorashada ku saabsan waxaana si gaara aan ugu eegeynaa heerka ay soo gaartay doorashada soomaaliya maanta iyo doorashooyinka iska soo horjeeday kuraasta gobolka gado waxaa muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka oo ay ugu horreyso khilaafka ka taagan deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland gaar ahaan lix iyo tobanka kursi ee laga filayo inay ka yimaadaan gobolka gedo baarlamanka soomaaliya oo dhowaan gudagelaya doorashada guddoomada labada aqal oo ay ku xogtatay madaxweynaha iyo ugu dambayntii mas-uuliyadda xildhibaanada baarlamanka koob iyo tobnaad ka saaran inay dalka u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo dalka samata bixin kara waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya axmed maxamed axmed oo ka mid ah baarlamankii tobnaad ee uu wakhtigiisu dhammaaday doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga iyo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan axmed doorashada soomaaliya xilligan waa gebagabo inkastoo ay muddo dheer soo jiitamaysay marka maxay tahay aragtidaada ku aadan in meeshan ay soo gaarto doorashada iyadoo ay jireen caqabado badan oo ku horgudbanaa bismillahi raxmaan iraxiim bahda v o iyo saaxiibada dooda ku jiraba way salaamaya assalamu calaykum raxmatullahi barakaatu salaan kadib haddii aan su-aashaadan ku soo dhowaado waa run doorashada soomaaliya waxay socotay muddo sanad iyo lix bilood bay hadda soo jiirtamaysa ilaa markii heshiiskeeda la qoray waxaana sababa u ahaa markii kow waxay la bilaabatayba khilaaf siyaasi ah oo u dhexeeyay maalgoleedyada qaybtooda iyo dowladda dhexe iyo kala aragtida waa duwanaansho doorashada soomaaliya laga qabanaya nooca ay noqonayso iyo masaaliix kala duwan oo cid waliba masaalix gaara rabtay inay uga soo baxdo meesha iyo damacyo qarsoonaa oo siyaasi oo maalgoleedyada qaarkood la dhuumanayeen oo musharaxnimo oo markii dambe ay caddaysteen waxyaalahaasoo dham waxay kalifeen in lagu kala durko doorashada si loo gebagabayn lahaa soomaaliya waad garan kartaa marar badan baa beesha caalamka u kala dabqaaday iyadoo la isdiidan yahay in hadda meesha lasoo gaaro waxaan arkaa inay tahay arrin guulahoo fiican maadaama wuxuun soo dhammaadeen waxaaba la filaya inay doorashada qabsoomi weydo waa mahadsan tahay cali dhuux isla su-aashan bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda xildhibaanka daqare iyo staadka kale ee igula jira dooda iyo bahda v o da waan salaamaya salaam ka bacdi waa mahadsan tahay xasan kaafi doorashadan inay heerkan soo gaarto oo ay sidan ku timaado caqabado badan iyo dhibaato badan oo loo dhigay oo markaasi ayay kasoo gudubtay oo weliba aan jecelahay inuu ugu horeeyo hogaanka dowladda ama madaxweynaha wadanka caqabado badan oo loo dhigay oad ogtahay doorashada intii ay socotay ama broseskeedu socday in labayo tobankii abriil muddo kordhin laga sameeyey markaas waxaweyaan baarlamanka golaha shacabka muddo laba sana madaxweynaha loo kordhiyay muddo xileedkiisa ay socon weyday ciidamadii kala qaybsameen markaasi waxa weeyaan xabadii ay u soo dhawaatay madaxtooyada dhibkaasi uu ka dhashay extensionkii macnaha la doonayey markaasi in madaxweynuhu muddada ku dheeraysto waa laga gudbay waa la xaliyey dhib badan ka bacdi haddana waxaa dhacday doorashadii socota oo madashii qaranka ee wadatashigu ay doorashadii wadaan in brimeministerkii xafiiskiisii madaxweyne ciidan geeyey oo shaqadii layidhah laga joojiyo haddii halkan lasoo gaaray waxaan u aragnaa marka waa bogaadinayna waana soo dhaweynaynaa in soomaaliya ay tijaax cusub ay qaado oo hogaan ay doorato oo ay ku kalsoon tahay oo weliba waxaan soo jeedinaynaa markaasi anugu ra'yan aan qabaa inay hogaan cusub soomaaliya ay doorato isbedel transformational leader hogaamiye wax bedela oo dalkan shantii sano sidoo ah ka bedela in ay baarlamanku doortaan oo ay dalkan taladiisa ay markaa waxaweyn halkaa u jihayaan sidaasaan anugu soo jeedinaya una arkaa rofesor daqare sidee u aragtaa in doorashadu heerkan soo gaarto waxaan u arkaa in waqtigan lasoo gaaro inay tahay wax weyn oo ilaahay loogu mahadnaqo doorashadan waxay jiitamaysay muddo laba sano ah runtii inay soo gabagabado ugu dambeyn ayadoon dhiig ku daadanin runtii aad bay wanaagsan tahay waxaa jirtay xagaldaacayn aad u fara badan oo doorashada lagu sameeyey wux horta waxay iska ahayd doorasho dadban markaad qaanuunka inoo yaala fiiriso hanaanka doorashooyinka guddi madax banaan baa iskale howlaha maamulka maaraynta doorashooyinka lama marin mashaakilkii turaanturaynta keenay bay ahayd haddana markii dambe oo lagu heshiiyey in doorasho dadban la galo waxaa runtii caqabad ku noqday faragelin dalal gaar ah iyo madaxda maamul goboleedyada oo laftooda noqday mushkilad runtii aan dhinacnu soconin nidaamkeena dowladeed markastaba inaan xusuusnaano wuxuu qabaa isxukun hadba sidii loo kala mansab sareeyaa lasu xukumaa marka dabcan dowladda dhexaa markasta qaranka liir garaysa marka iyadii baa lagu caasi garoobay oo la dhibaateeyey oo dhibaato ka dhacay taas marka mushkilad danbay keentay in muxuu ahayey si xun wax loo doorto oo magacaabid ay iska noqotaan xunihii baarlamaanka inay aada u jiitanto in haddeer weli ay caqabado kale weli taagan yihiin laakiin hadda waxaad moodaa inay kusoo gabagabowdeen meel fiican oo maanta boqolkiiba mataqaanaa sagaashan iyo shan baarlamaankii ay xula yihiin waxaa hadda la sugaya inay tahay maartay in lasii gabagabeeyo si hawlihii kale loosii gudagalo waa mahadsan tahay xasan mudane in heerkan lasoo gaaro doorashada soomaaliya oo dadku welwalbadan inay ka qabeen siday kula muuqataa horta sida hore loo sheegaba meesha lasoo gaaray meel fiican waaye rajo fiicana noo muuqata midda kale oo ayadana runtii keenaysay xalka camal loo arka waxaa kamid ah in caqabadaas laga gudbo yacni sababteeda lahayd waxaa kamid ah cadaadiska beesha caalamka imaanaan garaha maraykanka haddaa fiiriso twitterka markastoo maraykanka ay wax soo qoreen ay twitterka wax kusoo qoraan ama waktigii ay ay ku heshiiyeen iisheeg madaxda soomaaliya markay wakti meel dhigtaan maraykanku waktigaasay sii xoojinayeen waxa la yihahda cadaadisay sameynayeen markastoo maraykanka wax soo qoraan waa la socota waa laisku soo dhowaanayo kulamo deg degaa la yeelna marka cadaadiskaasi kor ka imaanayo oo beesha caalamka oo garaha maraykanka ka imaanaya wax weynay ka bedeshay waxaana keentay caqabadihii markaasi doorashada ku gadaamaa laga gudbo waxaa kaloo midda saddexaad aan isleeya ugu muhiimsan waxay tahay ra-iisul wasaaraha oo xaqiiqatan tanaasul badan sameynaya waa la socotaa inta doorashada socotay asaga mandate-ka ama waxa la yidhaha hogaanka doorashada asagaa wada waxyaabo badana dhacay oo qaladaada marar qaar marka waxyaabahaas inaa indhaha ka qabsato adoo fiirinaya in processka iyo waqtiga doorashada ay qaadanaysa inaysan dheeraanin inaa waxyaabo badan aad ka tanaasusho waxay keenaysaa in hanaankii waqtigii dheeraa ay qaadanaysay inay soo gaaban marka wasaaraha tanaasuskaas tirada badan uu sameynayay iyo aamusnaantaas tirada badan uu ka aamusayay dowlad goboleedyada sidii oo u maamulayeen doorashada haddii xitaa isqabsi imaan lahaa mar kastoo isqabsi imaad waqtigaa dheeraan lahaa marka saddexdaas arrinaa keentay in caqabadaha ijare laga gudbo doorashadana maanta waqtigan hadda la jooga in lasoo gaaro aada umahadsan tahay cali dhuux sida aan la soconno gobolka gedo waxaa ku dhiman kuraas tiradoodu tahay lix iyo toban waxaana muuqata in la isku khilaafsan yahay goobta lagu qabanayo deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland arrintaas iska soo horjeedkaas maxaa dhibaataha oo ka iman kara sidee u aragtaa qaabkee kuula muuqataa in lix iyo tobankaas kursi lagu doorto horta gobolka gado wuxuu ka tirsan yahay maamulka jubbaland dowladaha macnaha federal member stateska waa shan dowladood ee ka jira markaasi dalka state walbana wuxuu leeyahay madaxweyne uu leeyahay state kastana asaga doorashada qabtay madaxweynaha maamul goboleedkana doorashada markaasi isagoo guddiga siid soo saarayay guddiga heer qaran ee fiidna markaasi way kormeerayeen habraacyada siday u dhacday tusaale marka su-aasha isweydiinta u baahana waxay tahay gado horta ma ka tirsan tahay jubbaland oo maamulka jubbaland ma ka tirsan tahay ha axmed mudoobe ayuu leeyahay madaxweynaha maamulka jubbaland ha hadday sidaas axmed mudoobe ma ogola in garbahaarna intuu tago dadka degani uu doorasho qabto guddigiisana ma aqoonsana midda kale guddigii maxaa la yidhaahdaa uu diray ra-iisul wasaaruhu may aqoonsana oo way diideen marka gado jamhuuriyad gooniya oo dalka soomaaliya ka go-an maaha ama boqortooyo gooniya oo meel u taagan gaara maaha waxay ka tirsan tahay nidaamka markaasi waxa weyaan dowladda federaalka waxayna hoos tagtaa maamulka jubbaland qolooyinkan hadda qabanayo ayagu guddiga fiid barbar maray ee le anagu doorashan ku qabanaynaa garbahari aan ku qabanaynaa haddayba saas dhici karto qolo walbaa gobol walbaa doorashuba qabsan lahaa waxaa saxa oo xaq u leh axmed madoobe inuu qabto guddiga siidna ay qabtaan fiidna ay kormeeraan meesha guddigu asteeyeen ay doorashadaas ka dhacda saasaa sax waa mahadsantahay caldhuux brofesor cabdiraxmaan arrintaasi caqabad intee leeg ayay ku keeni kartaa doorashada lix iyo tobankaas kursi runtii khilaafka gobolka gado ee hadda udhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkana waa kii saddexdii sane labadii saddexdii sanee tagtay kii soo jiitamaya weeye in badan baan anagu ka tala bixinay reer jubbaland ahaan aan ka hadalnay waxay la tahay maadaama qaanuunkii la diiday oo qanuunku wuxuu qabaa doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran oo ku tartama soomaaliya way ku guuldareystay qodobka asaga in muddo dheer waa lagu guuldareystay haddana waxaa la aaday doorasho dadban doorashada dadban lafteeda waxaa ka dhashay qawaaniin oo political agreement ah oo dhahaya meel heble iyo meel heble ha lagu qabto doorashada anu waxaan door bidayaa sidii hore loogu heshiiyey in doorashada lagu qabto garbaharey madaxweyne axmed islaana uu soo magacaabo guddigiisii seid guddiga fiid ee heer federaalla ay tagaan khilaafkana markaa la yareeyo weliba loo ekeysiiyey hab mataqaanaa wadar ogol ah oo prime ministerku hadda leer garanaya doorashadii dowladda dhexana oo dowladda dhex hadda su wakiilka ana uu geeyo dadkiisii wakiiladiisii madaxweyne goboleedkuna keeno eh, garbaaray islamarkaana wax wadar ogola eh, 17 septemberna waafaqsan laga soo saara degmada garbaaray xasan mudane haye sidee u aragtaa arrintan taagan ee gobolka gedo ee laisku khilaafsan yahay kuraasta lix iyo tobanka kursi ah Eh, horta arintan gedo markaa fiiriso muddo badanay soo taagnayd dooda markaa fiirisana laba dooda waaweynaa taagan Eh, qol walbay ku doodayaan dad waxay leeyihiin garbaxarayaa lagu qabanaa waxayna cogsanayaan arintii ee 17 september heshiiskii la galay dhanka kale markaa fiiriso qolyaha kale waxayba ku doodaan waxaa ka mid a dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin eh, ii sheeg eh, jubbaland inaysan gacanta kuyan aysan maamulan madaxweynahan uusan tegi karin arrimo saba aad ani waxaan qabaa marka in dood kaloo saddexaad oo cusub oo la abuuri karo oo dadka reer gado ma ahan inay garbaharay kaga dhigta keliya maahan muhiimadda waxay tahay war dadka meesha degan matalaad ma heli karaan muhiimadda waxaa waaye in garbaharey lagu qabto sheekada garbaharey iyo ceel waaq waa in laga gudbaa oo la- dooda ay noqotaa eh, dadku matalaad ma heli karaan waayo suu sheega waa daqarna matalaadyaa lumaysa marka dadku ayagu aysan matalaada haysanin inay magaalo ku dhegaan maaha matalaadaasi eh, dadku ay helayaan ama dadka dadka lix iyo tobanka kurse ka maqan in doodu ay noqoto lix iyo tobankaas kurse meel kasta ha lagu qabtee si cadaalad ah oo hufan ah oo kormeeryaal ay joogaan ma loo qaban karaa ani waxaan qabaa ra'yigaan qaba waxay tahay in ceel waaq la aado doodana ay noqoto war dadka reegado dad mateli kara meeshaasi ma ka soo bixi karaan oo tayo leh xildhibaan axmed sidee adiga u aragtaa arrintan arrintan waxaan u arkaa aniga doorashada soomaaliya layskama aadin heshiis qoran baa lagu aaday heshiis madasha wadatashiga qaranku ay go-aan ka gaadheen labada aqal ee baarlamaanka loo soo gudbiyey cod aqlibeed ay ku ansixiyeen madaxweynuhu dikreta kusoo saaray sharciga sharci ka dambeeya doorasho kasoo baxay dadban ma jir wixii waxaa ka bedelan qodobadiisa asaasiga ah bedelayaana waxay u baahan yihin baarlamaan bedelo iskama aha in qof shaksi iyo cid gaari ay bedesho guddiga ku dhawaaqay ee yidhi ceel waa waan u wari jirna sharci darre ku dhawaaqeen bilxaqiiqa waadna aragtaa weliba guddi kala qaybsan baa ku dhawaaqday wax baarlamaan ansixiyey oo digreeto madaxweyne kusoo baxday horta qof bedeli karaa ma jiro baarlamaan baa bedeli kara laakiin caqabada timid aan kuu sheego madaxweyne axmedoobe ma tegi karo ee garbahare ee la leeyahay madaxweyne axmed ood haddaanu garbaharri tegi karin isagay u taalla ra-isul wasaarihii qarankaa tegey garbaharri oo isaga ka sarreeyey oo yidhi waa amni oo yidhi doorasha lagu qaban karaa isagu haddaanu tegi karin isagay u taalla waa xujo lix iyo to- saddexda gobol ee jubbaland uu xukumo kismaayo keliyu ka taga axmed madoobe sideedaba magaalo kale horta uu tago ama booqdo ama taga maba jirto waa tahay isla ra-iisul wasaarihii doorashada loo igmaday soo ma aha nin kale hadda ceel waaqa lagu qabtay ra-isul wasaaruhu waxa dambe wuxuu ku saleeyey khilaafka siyaasiga isaga madaxweynaha ka dhexeeya ma qarsoona haye caldhuuxa fartataaga haye caldhuuxa waxaan rabaa inaan ka jawaabo xildhibaanka hadalkiisa macnaha oo, een, ah een, ra-iisul wasaaraha wuxuu ku sileeyey buu yidhi macnaha een, een, khilaafka asaga kala dhexeeya siyaasiga iyo madaxweynaha haddaba taas sax maaha tan saxdaa waxay tahay gedo ama gobol ama degmada garbaharey waxa doorasha uga dhici lahday waa khilaafka siyaasiga ee ka dhexeeya axmed madoobe iyo farmaajo daqare ee baarlamanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya waxa uu ku guda jiraa doorashada guddoonada labada aqal iyo ku-xigeenadooda iyadoo meesha ay ka maqan yihiin kuraastii ka imanaysay gobolka gedo haddaba ma habboon tahay in la doorto guddoonka iyadoo aanay jirin matalaadii gobolka gedo runtii eh, waxaa fiicnaan lahayd eh, gobolka gado eh, lix iyo tobanka xil- xildhibaan ee gobolka gado inay ka qayb galaan eh, doorashada guddoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynehaba oo la fududeeyo oo talooyinkii haddaan ka hadlayna la sameeyo oo garbaari lagu qabto eh, eh, doorashada baarlamaanka way fiicnaan lahayd hadday duruuftaas saamixi weydo eh, kooramkii baarlamaanku waa joogaa eh, waxay u badan tahay eh, in laga tallaabsado oo guddoonkii iyo ku-xigeenadiina la doorto eh, allah mustacaan eh, madaxweynaha la doorto oo arrinta gada ay noqoto arrin lagu xaliyo balansiya oo kale lagu xaliyo A- a iyo b ay dhaafaan waa tahay xasan mudane haye waxaa waaye marba haddii kooramka u buuxo eh, qadiyadan waa qadiyad oo heer qaran waaye doorashada wadanka oo dhan ah, xayirmaysa haddii dib loo dhigo wakhtiga la haystana aada u yaryaa maadaama cadaadis dhanka wakhtiga uu jiro eh, duruufo badanna ay taagan yihiin kooramkana hadduu buuxo in hore loo sii socdo arrintaana ay noqoto arrin ilaa laba goorba baarlamaanka kama hari doonaan eh, dadka matali doona gobolka gado way soo geli doonaan ama hadda ahaan oo gadaal ha ka yimaadaan marka in hooshaan ay sii socoto tanna shaqadan oo hadda doorashadan jubbaland ay soo saartana sii socoto gado midaan doorashada oo ii sheeg eh, labada guddoonna ay sii socoto ta madaxweynahana ay sii socoto labada shaqaba in isku dul wado saasaan qabaa aniga waa mahadsan tahay xildhibaan axmed suurtagal ma tahay in gedo meesha ka maqan matalaadeedii ay doorashadan socoto bismillahi raxmaan raxiim horta ma qurux badnaa wax fiicanna maaha soomaalinimadana ma fiicna in dalkan burburay ee laysu jiijiday laysu celcelinayo la yidhaahdo laysu joojin maayo arrin qurux badan maaha ta labaad guddoonka baarlamaanka waa suuragal inay ka hadhaan laakiin marnaba caqligal ma noqonayso inay doorashada madaxweynaha ka hadhaan leanna maxaa yeelay dad shacaba hadhow madaxweynuhu xukumi doono inuu iyagoon matalaad lahayn madaxweyne la iska doorto qaran aad bay waxay damage weyn u tahay waxayna kala kaxaynaysaa soomaalinimada taa markaan kasoo gudbo horta guddigan haddeer siid ee gacanta ku haya doorashada mandatekooda wuu dhacay maalintii baarlamaanka soomaalida dhaariyey ayaa ugu dambaysa mandate ay leeyihiin haddii guddoon baarlamaan la doortana maba khusayso iyaga doorashada kuraasta gedo baarlamaankaa soomaaliyeed baa go-aan ka gaadhaya ra-isul wasaare uma taalo doorashada mandatekeedu xukuumaddii ama dalka dowladnimadiisii baarlamaanka asal u ah waa dhisan yahay baarlamaanka la doorto ayaa go-aan ka gaari doona haddii ay soo gaari waayaan wax doorashadaas ka khusaya ra-isul wasaare iyo guddi doorasho midna ma jirto sababta mandatekooda sharciga ahaa wuuba dhacay iyaga doctor cali dhuuxaye بسم الله الرحمن الرحيم horta wax la xujo ma fulantay xaaja fulanta baa le sida ku haboona waxay ahayd in lix iyo tobanka kursi ay ka mid noqdaan golaha shacabka taramkii loogu talagalay waqtiga loogu talagalayna markaas lagu soo doorto way dhici weyday saad marka saad rabta haddaa weysaa ka badmaysaa la yeelaa baa la yidhi aniga waxaan u arkaa dhibo ma arko because guddoonku wuxuu isku dooranayaa fifty percent markaas plus one boqolkiiba konton oo lagu daray hal marka isaas haddii marka koramkii uu dhan yahay golaha shacabka waa la dooranaya guddoomadiisa waa la dooranayaa madaxweynahana waa la dooranayaa isagana maaragtay waxa weyaan uma arko marka matalaad laga hadlayo dee doorashadu waxa weyaan doorashada dan ha ahaato dee qabiil ha ku timaado ama ha ku ahaato mid timaado mid deegaan ku imaanaysa ha ahaato matalaadooda dadku way leeyihiin wayna la imaanayaan golaha shacabka laakiin ma u malaynayo in la leeyahay madaxweyneha inta la dooranaya lala sugaya waa la dooranaya guddoonkana waa la dooranaya madaxweynehana waa la dooranaya sidaas ayaan anigu aaminsanahay dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno hannaanka dhammaystirka arrimaha doorashooyinka muranka ka jira kuraasta taalla gobolka gedo iyo howlaha culus ee horyaalla baarlamanka kow iyo tobnaad waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya axmed maxamed axmed oo ka tirsanaa baarlamankii tobnaad ee uu wakhtigiisu dhammaaday doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga iyo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho aan u soo laabto barnaamijka marka ay soo idlaato doorashada guddoonka labada aqal waxaa lagu wadaa in la gudo galo tii madaxweynaha haddaba maxay tahay mas-uuliyadda kaga aadan xildhibaanada labada aqal inay shacabka u hiiliyaan oo ay doortaan hogaamiye dalka ka samata bixin kara marxaladaha adag ee lagu jiro aansiiyo xasan mudane su-aal aada u fiican waaye waana su-aal xildhibaan kastoo hadda jooga maskaxdiisa ay ka guuxaysa waaye shacabka soomaaliyeedna ay isweydiinayaan marka hadda aniga qof hebel hala doorto ma dhahan laakiin waxaan sheegi doonaa duruufo jira iyo astaamo iyo dabeecadaha sheegi doona marka xildhibaanada ayakaa go-aanka iskale masalan shantii sanoo lasoo dhaafay waxyaabaha aan aan aragnay waxaa ka mid ahaa ama dabeecadaha abuurmay waxaa ka mid ahaa waxa la yihahda kala shaki kalsoonidii inay luntay in dowladdii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay kala tageen in mucaaradkii iyo dowladdii markaa jirtay la kala tegay in shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada la kala haray in laba qof oo siyaasiga sheekaysan waayo la kala shakiyo marka duruuftaa in dadku ay kala kalsoonidii yareed ee labaatankii sano u dambeeya lasoo dhisaayay horta inay meel xun gaartay hogaamiye soo celin karaa waa loo baahanya nabadda hogaamiye nabad qaab nabadoonnimo u shaqayn kara oo beelihii wax kala gaara intuu dhex tago mushkiladooda xallin kara oo nabadoon noqon karan waa loo baahan yahay hogaamiye wadajirka waxyaabaha hadda lumay shantii sano waxaa ka mid ahaa waxa la dha inclusivity-ga ama in eliidkii siyaasadda isku haystay in wax ay leeyihiin wax ay dhahaan accommodation strategy in dadka lasoo geliyo laisku haayo oo ka banaanka taagan gudaha lasoo geliyo kii kaloo meel jooga banaanka lasoo gelin lahaa marka systemkan waxaa war waxaa la yihahda exclusivity oo ah in dadka qaar banaanka loo saaro qarandamis lagu tilmaamo dadna gudaha lagu haayo marka kala qaybinta in dadka la kala qaybiyo siyaasiyiinta la kala qaybiyo ummadda la kala qaybiyo waxyaaba dhasho marka waxaan u baahanaha hogaamiye inay noo dooraan hogaamiye dad isku hayn kara oo oo waxa la yihahda wadajirka ummadda ka shaqayn kara xildhibaan axmed maxay tahay mas-uuliyadda labada aqal ee baarlamanka ka saaran inay dalkan u doortaan hogaamiye ummadda xilligan sanata bixin kara bismillah raxmaan horta mas-uuliyadda saaran waxaa weeye dee tii ilaahayna u dhiibay ummadduna u dooratay loona dhaariye baa saaran waana waajib dastuuriya inay u doortaan dalkan hogaamiye ama madaxweyne u doortaan madaxda dalkan hogaamin lahay doortaan waana xildhibaanka iyo aragtidiisa iyo sida ilaahay uga aadiyo ee maaha wax bini aadan banaanka ka tilmaami karayo weeye sida alla uga aadiyo iyo aragtida xildhibaanka ay ku xidhan tahay marka dadka tartamayaana maba aha ajnabi ama kuwa hadda talada haya ha noqoto ama kuwii hore u hayn jiray ha noqoto ama kuwa siyaasadda ku cusub hadda soo gelaya ha noqoto ana markaa cidna durayn cidna uxaglinayn cidna wax ka sheegayn mas-uuliyaddaasi waxay saarantahay baarlamaanka soomaaliyeed wixii dalka dadka diinta iyo ummaddan soomaaliyeed qarannimadeeda cid cidda wax u tarayso ay arkaan ilahay dartii uga baqeen hana u doortaan alla dhooxaye bismi illahi raxmaan raxiim mas-uuliyadda saarana waxay tahay inay horta ogaadaan hogaanka ay dooranayaan hogaamiyaasha laba loo qaybiyaa hogaamiye transformational leader ah oo wax bedela oo dalka de isbedel ku keeni kara oo meesha jooga ka dhaqaajin kara oo meel ka qarxoon u duwi kara ayaan hadda maanta annaga u baahannahay hogaamiye iska fadhiyo oo dependency oo power ah awoodda ku- kursiga isku ilaalinaya hogaamiye noocaasa iyo hogaamiye wax bedela hogaamiyaasha labadaasa loo qaybiyaa annaga hogaankan u baahannahay ma mid ah mid asaga awoodda isku ilaalinaya waxaan rabnaa mid wax bedeli kara oo transformational leader ah raggan odayaasha ama khiyaarta oo ditoorada wada ogyihiin hogaamiyaashu nooca ay yihiin hogaamiyaha soomaaliya maanta u baahan tahay waa mid xaaladda maanta soomaaliya ay taagan tahay isbedel samayn kara bulshada isku soo celin kara een, gobolladii waddanka isku wadi kara tolerance macnaa dulqaada loo baahan yahay dulqaad leh waxa weeyaan marka een, isbedel sameeya ka duwan hadda waxa maanta taagan ama shantii sano wixii dhacay wax ka bedelan keeni kara oo lagu daydo oo markaasi dadka soo socda ay ku daydaan een, marka annagu hogaamiye noocaasaan u baahannahay xildhibaanada marka waxaan ujeedinaynaa een, waxaa layidhi the public is the best judge aa layidhi shacabku waa qaadiga ugu fiican annagu shacab baana cod mali adinka cod leh waxaan leenahay dhegeysta hogaamiyaha aad dooranaysaana waa inuu ahaadaa hogaamiye isbedel keeni kara oo dalkan maanta meesha uu joogo weji ka qorxoon u yeeli kara saasaan kusoo koobaya anugu mas-uuliyad intee leegayaa brofesor daqara saaran xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka si ay u soo doortaan hoggaan ummadda ka saara dhibaatada ay ku jiraan Ee, runtii waxaa saaran mas-uuliyad aada u weyn oo ilaahay khaaliqa uu saaray ee, gacantooda qalinka ay ti ku siin doonaana waa ammaano Ee, marka anigu waxaan dhihi lahaa horta marka ugu horeysa ee, systemka dalkeena waa baarlamaanteeri ayagaaba leadershipkayaaba Ee, haddii baarlamaanadeenu fiicnaan lahaayeen maadaama waddankeenu baarlamaanteeri yahay waddanku barbalemkan kuma dhaceen horta marka ugu horeysa tooda inay gutaan baa loo baahayay oo ay ku ay ay marka ay ka bilaabaan inay doortaan ee, madaxweyne dalka badbaadin karaa ee, isla markaana ay ay qof fiican oo doortaan runtii shaqooyin ee, ee, waxaan aan u jeclaan lahaa qof soo shaqeeya inoo doorto mid ka mid a mashaakilka aan la daala dhacayna waxaa weeye qof aan governmental systemka aan wax fikrada ka haysanin ayaa mar kasta xil weyn loo dhiibaa markaasuu bad galaa dunyadu waxay isku raacsan tahay ee, tacliimtu inay tahay waxa ugu wanaagsan waa in la helaa hogaamiye mutacalima waxaa kaloo la isku raacsan yahay khibraddu inay tahay waxa ugu wanaagsan waa inay noo doortaan hogaamiye soo shaqeeyey oo governmental system ka soo shaqeeyey tobanka sane ugu dambeysay ku dhex jiray ee, ama ha ahaada kuwa musharaxiinta hadda jooga ama ha ahaada kan hadda madaxweynaha ah qof soo shaqeeyey inay doortaan baa loo baahayay shaqooyin waaweyn baa waddankan horyaala waxa aan ku noolahay labaatan sano waa political agreement iyo qaanuun kuma dhaqano waa in la helo doorasho dadweyne xisbiye qaran xeerka xamar midnimadii jamhuuriyadda koonfuriga waqooyi securityga waddanka yacni stabilityga dalkan hogaamiye leadership horkici kara ummadan oo lagu dayan karo oo dad ku dayan karaan inay baarlamaanku soo saaraan baa loo baahayay xildhibaan axmed baarlamanka soomaaliya maadaama uu yahay hay-addii sharci dejinta ee dalka ugu sarreysay maxay noqonayaan howlaha ugu muhiimsan ee hor yaalla horta baarlamaanka sidiisaba de hawl ba isaga taalla marba hawl ba u taalla waa hay-adda sharci dejinta shuruucda dalka lagu maamulaya hay-adda kasoo baxayen weeye mashiinkii soo saaraya weeye maskaxdii soo saaraysay ee ku xalaalinaysa in sharciga dalka lagu maamuli lahaa kow dalkeenna waa dal burburay kala maqan yahay sharciyadiisi ma dhammaystirnaa dastuurkan waxaa lala rafanayaa muddo ilaa iyo xilliga carta laga soo bilaabo labaatan sannadood adduunka dastuurka ugu qoraa leer buu noqday saddex bilood baa dastuurka lagu qori kara marka si- si kasta loo eego dad aqoon-yahana loo saaro heshiis lagu yahay waxyaalaha ugu daran dastuurka loo dhammaystirma yahay waxaa weeye is-aaminaad la-aanta soomaalida dhexdeeda taallabaa kow ka mid ah waxaan ku boorin lahaa inay si deg dega u dhammeeyaan dastuurka kabacdi dastuurka haddii aan midnimada soomaaliya jirin aftidiisu way dhantaanatoo looma qaadi karo afti laysla qaadi doono soomaali laysu keeno een, waxyaalaha kale ee dhiman ee shuruucda kale ee muhiimka ee dhiman waxaa ka mid ah shara- shara- shuruucdii khayraadka shuruucda jinsiyadaha shuruuc badan oo muhiim dalkan u leh doorashooyinka xeerarkooda iyagu waa diyaar bay yihiin laakiin sanadka waa lagu tuntay in guddiga doorashooyinka qaran lasoo nooleeyo doorasho toosa dalka la geliyo haddaan doorasho toosa dalka la gelin wuu burburaya dalku haddaba burbur buqarka u saarantay doorashadani way kala kaxaysay marka shuruucda muhiimka oo dastuurka koob ka yahay midnimadu laba ka tahay aftida dadweynaha loo qaadayo ay ku xigto waxaasoo dhan baa u yaalay shuruuc la mid a waa mahadsan tahay cali dhuux waxaan isleeyahay horta eh, dastuurka marka laga hadlayo eh, ama howlaha baarlamanka horta dee eh, waxa ugu muhiimsan ee la rabaa inay ilaaliyaan waa sharciga eh, inay ilaaliyaan qaanuunka waddanka inay ilaaliyaan bulsha ma jiri kartaa le sharci la-aan sharcina ma jiri kara bulsho la-aan marka inay constitutionka wadanka ay dalka dee ay ku maamulaan oo ay hay-adaha dowladda la xisaabtamaan mas-uuliyadda ugu horeysa ay qabanayaan separation of power in la helo oo waxaan ognahay baarlamaanka hadda saaxiibkay uu ku jiray waxaa isku milmay xukuumaddii iyo maaragtay hay-adda sharci dejinta waa isku milmeen garsoor nafle dalka kama jirin shantii sanan ognahay anaga maraan fiilina check and balance inuu yimaado oo baarlamaanku shaqadiisa qabsado oo xukuumadda la xisaabtamo oo maaragtay separation of power uu dhaco xagga sharciga haddaan fiirinana waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa horta dastuurka cutubkiisa lixaad iyo kan shan iyo tobnaad ba inuu ka hadlayo howlaha markaas maxaa la yidhahdaa sharciga ee baarlamaanka in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka oo maaragtay dib u eegis marka la leeyahay waa in wax laga bedelaa oo dee maxaa la yidhahdaa qodobada iska hor imaanaya ha labadii aqal ay samaystaan min toban xubnood oo guddiga laga soo saaro aqalka sare iyo aqalka khilaaf shacabka iyagu afti ay qaadaan gobolada markaas maamul goboleedyada ay soo maraan maxaa la yidhahdaa dadweynaha afti ka qaadaan ay markaas sidaa lagu bedelo marka de shuruucdaasi way qoran tahay inay fuliyaanna waan ka sugaynaa laakiin annagu waxa ugu horeeya baarlamanka isleeyahay ha qabto shaqadiisa ha aqoonsada weya asagoo xukuumadda kama tirsana madaxtooyadana kama tirsana garsoorkana kama tirsana legitimate hay-addii ugu sarreysay sharciga dejinta weeyaan waa inay marka separation of power inay la xisaabtamaan accountability ayaan ka rabnaa annaga inay la xisaabtamaan madaxtooyada iyo xukuumadda iyo dhammaan markaasi maxaa la yidhaha mas-uuliyadda ay hayaan sidaas annagu ka sugaynaa hay-adda qarar Ee, runtii waajibaadka hor yaalla baarlamaanka ee hadda koo iyo tobnaad waxaa ka mid a doorashada guddoonkooda hadeer waxaa ka mid a madaxweyne inay doortaan waxaa ka mid a xukuumadda la dhisi doono ay kalsoon siiyaan Ee, waxaa ka mid a inay dastuurkan wax badan ka qabtaan anigu ee, inta aan ogahay problemka soomaaliya hadda ka jira labaatankii sano waxaa qeybta ugu weyn ka lahaa dastuurka gaar ahaan cutubka toddobaad iyo ka sideedaad isku dhacaya markasta Oo waxaan ka wada awoodda madaxweynaha iyo awoodda golaha wasiirada wasiir koowaad iyo xubnaha wasiirada Ee, sidoo kale waxaa problem badan ka taagan chapterka shanaad waa hannaanka ee, devolution of power ka hadlaya isagana waa anigu runtii waan waan la yaabaa markaan akhriyo runtii Ee, anigu waxaan islahay shan iyo tobanka cutubka ka kooban yahay dastuurku iyo toddobaatanka ka waqdaba waxaa xaq ee, waxaan oran lahaa cutubyo badan oo in la baabiyo u baahan baa ku jira cutubyo badan oo in la soo kordhiyo farqaad badan ama qodobo badan oo cutubyo loo bedelo ama titles loo bedelana ee, u baahanna way ku jiraan anigu waxaan oran lahaa waxa ugu badan ee sanadka koobaad ee sida hadda xildhibaan axmed uu sheegay labaatan sano dastuur socdo furan oo opina adduunyada waa markii koowaad la arko asbaabta aan musuqmaasuqa number one uga gelina tanaa ka mid a laftigeeda Ee, dastuurka waxaan qabaa saddex bilood inuu soo koobi karo sidiisaba isagoo decentralization system ah isagoo qurux badan isagoo oo damaanad qaadahaya midnimada dalka koonfur iyo waqooyiga hanaanka federalismka laftigiisu ee, in dib loo jekareeya way tahay see loo qaadanayaa ma sida hadda uu, aan- koonfur isku fidisaa loo qabanaya ma koonfur iyo waqooyi baa loo qabanaya su-aalo badan oo debate u baahan oo dadka aqoonyahanka in la la dhexdhayo u baahan baa yaalla waxaana ku talin lahaa intayn baarlamaanku dhex gelin waxaan ka baqayaa inta la siyaasay dastuurka in shaabad kale lagu dhufto oo mid kale oo khayr daran la soo saaro waxaa fiican leh inta aan laga hadlin eh, wax kale in tiro saddex boqol afar boqol oo qaanuun yaana qaanuunka ku takhasusay ama xagga qaanuunka xagga eh, dastuuraadka ama shariica ulqaanuun oo ilaa saddex boqol afar boqola in la helo oo debate la furo markaa fara badan kadib markay dadku fikrad ka helaan in mataqaanaa eh, meel loo jeexiyo waa taamaasanta xasan mudane maxaa ka mid a shaqooyinka ugu horeeya ee baarlamaanka looga baahaya inuu wax ka qabto markuu howlihiisa guda galo horta intii lasoo sheegay oo shaqooyin ah hal arin hal midaan rabe inaan ku daro oo dheeraada Eh, baarlamaanka markuu fadhiisto eh, waxaan ka rabnaa inuu dood ka furo ama xeer cusub uu ka sameeyo in xubnaha baarlamaanka aysan ku milmi karin hay-adda fulinta in in in qof xildhibaan ah uusan wasiir ka noqon karin eh, xukuumadda markaas la dhisayo waayo waxaan rabnaa anaka hay-adda sharci dejinta ama baarlamaanka wuxuu u taagan yahay inuu la xisaabtamo qolyahan fulinta ee dhahayaan oo shaqo loo diray inay wax qabtaan cidda la xisaabtami lahayd marka haddii eh, sidii xukuumaddii xasan cali kheyr aan soo aragnay toddobaatan shan boqolkiiba golaha wasiirada laga keeno baarlamaanka sidee marka xildhibaan wasiir ah oo asaga iskula xisaabtama marka conflict of interest waxaa laa meesha ka imaana qof asaga isxisaabinaa ma jiro basayse taas u dhicin waa inay horta marka hore dood ku fura ay dhahaan si baarlamaanka madax banaanadiisa loo ilaaliyo waa inay xeer ka soo saaraan in xubin baarlamaan ah inuusan ku biiri karin golaha wasiirada inuusan geli karin taas horta marka hore ha noo bilaabaan dood ha ka furaan xeer cusub ha ka sameeyaan arrintaasi waxay keeni doontaa mustaqbalka dad badan hadda waxaa jira xildhibaano u raadinaya oo xildhibaanimada u raadinaya si ay wasiir u noqdaan taas waxay meesha ka saari doontaa qofka baarlamaanka soo geli doono wuu ogaana inuusan wasiir noqon doono wuu ogaana because xeer ay ka sameeyeen waxaa imaanaysa inuu meeshiisa fadhiyo shaqadiis ku ekaado xukuumaddana la xisaabtamo gabagabadiiaan maraynaa cali dhuux ugu dambayntii xalku muxuu yahay maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd baarlamanka cusub ee dalka iyo guud ahaan dowladda cusub ee coran doonta bismi illahi raxmaan raxiim taladeeda waxaan usoo jeedinayaa aniga suggestionkayga wuxuu noqonayaa in ay yihiin macnaha dee curad maogtahay ilmaha marka cunuga u horeeya kuu dhasho waad ku faraxdaa marka inay curad ka yihiin oo hadda dee maaragtay ay dowladdii golayaasheedii hadda maaragtay la aasaasay la doonaya institutionadii dowladda in la dhiso madaxweyne la doorto oo dalku maaragtay uu dowlad yeesho waxaan marka ka rajaynaynaa aan usoo jeedinaynaa inay dee ay shaqo wanaagsan qabtaan wakhti kalena aysan sii lumin guddoonkii labada aqal la doorto madaxweynihii la doorto ciddii calaf ka dhigo calaf ilaahay u geliya la doorto lala shaqeeyo maxaa la yidhaha hoggaan wanaagsanna dalka loo dooro waxaan la rabaa maogtay habow waa lagu dalbartaa baa la yidhi waa rabbankii tobnaad oo ayaga ka horreeya waddaduu qaaday inaysan qaadin baan u dardaarmaynaa waddadii isaga baarlamankaas magac baa u baxay magarad waxaan rabnaa marka kan inaan magac cusub u bixino oo magac iska duwan oo uu noqdo baarlaman markaas accountability leh oo maxaa la yidhahdaa maaragtay oo soomaaliya waxay ku faraxday dowladabay ku faraxday iyo hoggaanay ku faraxday inay u doortaan baan usoo jeedinayaa maasantahay xalka muxuu yahay barfasada daqare aanu baarlamaanka waxaan usoo jeedinayaa horta marka ugu horeysa inay gudoomi guddoonka inay doortaan guddoon khibrad leh oo soo shaqeeya howlaha baarlamaanka soo shaqeeyay inays qof cusub keenin qof cusub waa lagu daalay taasoo mid midda kalena waa inay doortaan madaxweyne soo shaqeeyey oo nidaamka madaxweyne soo maray ama hadduun soo marina golaha wasiirada ee baarlamaanka soo dhebaxay qof nidaamka dowlad garanaya waxaan kaloo soo jeedinayaa xukuumadda la dhisi doono xubnaha golaha wasiirada la dhisi doono laftooda inay noqdaan dad soo shaqeeya khibrad leh oo mataqaanaa tacliin leh khibrad leh mushkiladana haysata waxa ugu weyn waxa waaye qof aan wadnaha qili aqoon baa wadna qalilaya qof aan baylo lahayn baa diyaaraad ka celilaya markaasi soomaaliya meel aada garan lahday maanta waxaan leeyahay hala tixgeliyo tacliinta iyo khibradda dowladyada la tixgeliyo waa tahay xalka sidee u aragtaa xasan mudane horta xalka intaan u imaan anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dhanka talooyinka baarlamaanka waxyaabaan usoo jeedina waxaa ka mid a in hoggaanka cusube ay noo doorayaan inay noo raadiyaan hogaamiye kalsoonida ummadda soo celin kara waxyaaba hadda aan u baahna waxaa kamid a kalsoonidayaa luntay marka kalsoonidaasi qof soo celin kara oo waxyaabihii qaldamay shantii sano lasoo dhaafay sixi kara horta inay noo raadiyaan waxaa kaloo jira wadankan haddaa fiiriso waxaa jira arrin howlo badan oo qabya ah shaqooyin badan oo dastuurka laftigiisa uu ka mid yahay doorashada dadban laguma sii shaqeyn karo doorasho qof iyo codda midaan hadda dastuur ku qoran taas in la raadiyo afar sano soo socota hogaamiye ka shaqeyn kara waxyaabaha kaleoo qabyada waxaa ka mid a dhismaha ciidan qaran oo isku dhafan aniga kama hadlaya ciidamo gaar loo dhisanayo waxaan ka hadlaya ciidamo oo unified national army waxay dhahayn ciidamo isku dhafan oo xuduudda soomaaliya meel kasta tegi karo kalsooni lagu qabo qof mid dhisi kara mashruuca weli waa qabyo mashruuca ciidamo dhisida weli waa qabyo qof dhis dhammaystiri kara holahaas in la raadiyo inay noo raadiyaan aadaan ugu raacsanaa dakhare qof khibrad leh soo shaqeeya systemka yaqaana in la raadiyo waa mahadsantahay adaa soo gabagabeynaya xildhibaan axmed xalku muxuu yahay maxaa talaahoo dowladda cusub oo dhalan doonta iyo xildhibaanada iminka jire lagu wado inay guddoonka iyo hogaanka dalkaba doortaan aada u soo jeedinaysaa bismillahi raxmaan horta waxaan usoo jeedinayaa ilaahay dariiqa saxa horta idin waafajiya marka hore u ducaynaynaa marka labaadna waxaan anigu qabaa doorashada ay wax dooranayaan inay ku saleeyaan aqoon iyo khibrad sida saaxiibadii sheegeen iyo waa aragnimo la soo shaqeeyey soomaaliya waxaa dilay siyaasad iskuul wiida la yidhaahdo oo qof kastaa markiis intuu yimaado ku barbaranayo barbarashada in laga ilaaliyo dadka soo shaqeeyey ee talada dalka soo hogaamiya wax ka soo qabtay ama hadda ha joogaan ama kuwa hore ha ahaadaan inay ka dhex baadhaan oo ka dhex doortaan waa soo jeedinaya saaxiibkayga markii hore duraya lahaa xildhibaanadii hore kale ha noqoninana xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliyeed ee soomaaliya ugu shacabka soomaliyeed ugu jeclaa baan qabaa inay yihiin anigu shacabka soomaaliyeed hoggaanka keliya ay isku raacday baanu doorannay gees ilaa gees baanu doorannay marka xildhibaanada ugu fiicnaa baanu nahay soomaaliyeed ee soo mara soomaali welina shacabku sidii baa inaga noo jecel yahay mana qaybsanaan shacabka soomaaliyeed siyaasiyiinta qaybsan marka xaqi laga hadlayo halka saaxiibkay kala ahaa shacabka kala qaybsan qaybsanaan shacab ma jirta qaybsanaan siyaasadeed baa jirta waxaan kula talinayaa waxaad doorataan hogaamiye la soo tijaabiyey shaqeeyey ama kuwa hadda jooga ama kuwa hore ha noqoto dalka halka hadda uu joogo hore uga sii dhaqaajin kara dhamaystira karana wax dhiman intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen axmed maxamed axmed oo ka tirsanaa baarlamankii tobnaad ee uu wakhtigiisu dhammaaday doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga iyo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho tan iyo intaynu barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno haddii allaha uu odalihi oggolaado oo xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo